dhowr ka tirsanaa ciidamada dalkaasi ciraaq ayaa geeriyooday kadib markii dagaalyahaaniin ka tirsan daacish ay weerareen saldhigyo ciidan waryaheena xuseen saanuune ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira saraakiil ka mid ah ciidamada dalkaasi ayaa sheegay toddoba ka mid ah ciidamada amniga ciraaqa inay dhinteen kadib markii nin ismiidaamiyey isku dhex qarxiyey saldhiga booliiska ee almutawakil ee magaalada samraa laakiin ciidamada ciraaq ayaa toogasho ku dilay laba kale oo isa soo miidaamiyey oo doonayay inay isku dhex qarxiyaan saldhiga ciidamada dhinaca kale dagaalyahano ka tirsan ururka daacish ayaa weeraray saldhiga saka oo booliska ay ku leeyihiin bartamaha isla magaalada samraa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ciraaq ayaa ku waramay dhowr ka mid ah dagaalyahanada daacisha inay geeriyoodeen ka gadaal markii ciidamada ciraaqa dagaal jihooyin badan ay ku qaadeen aaga saldhigyada weerarada loo geystay warbaahinta ciraaq ayaa ku warantay in ciidamada bandow ay ku rogeen magaalada samraa ee dalkaasi ciraaq waxaana la arkayay diyaaradaha kumaatiga u kaca oo dulheehaabaya hawada sare ee magaaladaasi weerarada loo geystay xarumaha ciidamada booliska ciraaq waxaa sheegtay ururka dowla islaamiya ee ka dagaalama dalkaasi magaalada samraa waxay boqol iyo toban kilomitir dhinaca waqooyiga ay ka xigtaa magaalada bakhdad ee caasimadda waddankaasi weerarada daacisha ay ka fulisay gudaha ciraaq ayaa kusoo beegmaya xili looga itaal roonaaday dagaalyahanada daacisha inta badan dagaalada ka socda dhinaca mawsila iyo weliba xili beesha caalamka xooga ay saarayso sidii daacish looga sifayn lahaa dalalka ciraaq iyo siiriya haddaba cabdixakiim jaamaca yuusufa oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko weerarada xalay iyo shalay ka dhacay gudaha dalkaasi ciraaqa waxaan dhihi karaa waxay astaan u yihiin in kooxahaasu ay haatan dawadu sii weeqnayso kadib markii ololo lagu qaaday oo dowladda ciraaq xukuumadeeda iyo ciidankeeda militariga ay howlgallada waaweyn ka fuliyeen oo gacan ku-haynta magaalada deegaanada mawsul hoos tagana gacanta lagu dhigay intooda badnaa waxaan dhihi karnaa marka kooxahaas waxay doonayaan inay falalkaa jeestaan si ay u sheegaan caalamkan ugu sheegaan inay weli hara uu jiro oo ay wax samayn karaan sidoo kale waxaa lala xiriirsiin karaa arrimo badan oo hadda gobolka kusoo kordhay sida heshiisiinta dhinacyada isku haya suuriya oo la dhihi karo magaalada xalab kadib markii ciidamada militariga ee suuriya ayba dib u qabsadeen iyo wadahadallada halka ka socda iyo maanta ay ka dhex wadaan ruushka iyo turkiga isbedelada halkaas ka dhacayna waa waxay u tahay astaan oo kooxaha nabadda diisan oo lugta ku leh argixisada oo daacish ay kamid yihiin waxay doonayaan inay caalamka tusaan mar kale in aan maaragtay waanwaantaas way soo soconeen oo magaratay ay rabaan inay kharibaada iyo dhibaatada ay sii wadaan waxaa guul lagu tilmaami karaa arrimo badan oo maaragtay hadeer adduunka ka socda oo hadeer isbedelo oo ah nabadeynta suuriya ay hordhac u noqoto in si toosa loola diriro kooxahaas iyo kooxo kale oo maaragtay kuhoos kuhoos ku hoos nool oo doonaya inay iyaguna dadka dhiirigeliyaan oo ku khasbaan dadka kooxaha kale inay iyaguna ay ka fogaadaan nabadda laakiin waxaa moodaa sanada kan labada kun toddobiyo tobanka bilowday inuu noqon doono dabayaaqada kooxahaas maalintii kale ayay ahayd markii ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen dalkaasi ciraaq kadib markii weerar ismiidaamin ah lala eegtay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada bakhdad ururka daacisha ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu laayay dadka rayidka ahi ee ka dukaamaysanayay halkaasi xuseen saxnuuni v o a